xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeeney raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu dooroon faahfaahina kasoo baxaya weerar qaraxyo ku bilowday oo al-shabaab ay ku qaadeen xerada ciidamada dowladda ee deegaanka galcad ee gobolka galgaduud dowladda soomaaliya war ka soo saartay weerarkii ka dhacay galcad oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya mas-uuliyiin kala duwan oo ka hadlay weerarkii lagu dilay taliya ku-xigeenkii ciidanka danab iyo sidoo kale askar ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ee ka dhacay gobolka galgaduud madaxweyne xasan sheikh oo culammada baydhabo kala hadlay xoreynta deegaanada maamulka koonfur galbeed dowladda yemen oo dib u furanaysa safaaradeedii magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka jubbaland oo ku dhawaaqay howlgal ka dhan ah al-shabaab intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorkaroon warka habeen ee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goorra u diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal oo habeennimo jimca sii baxayso sabtina ay soo gelayso waana labaatanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex iminkii haatanna kusoo dhawaada warka ah oo intaa ka faahfaahsan faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar ku bilowday qaraxyo oo al-shabaab ay ku qaadeen xero ciidan oo ku taalay deegaanka galcad ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya al-shabaab ayaa aroornimadii hore ee saaka oo jimcaha waxay weerar ku bilowday qaraxyo ku qaadeen degmada galcad ee gobolka galgaduud ee maamulka galmudug oo maalmo ka hor ay kala wareegeen ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka weerarka qaraxyada ayaa waxaa lala beegsa adeegsaday saldhigga ciidamada kumaandoosta danab ee xoogga dalka ay ku leeyihiin degmada galcad waxaana weerarkaasi kadib dhacay dagaal xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wararka ayaa sheegaya inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay weerarkaasi ka dhacay degmada galcad waxaana dadka ku dhintay ku jiray xasan maxamed cismaan xasan tuure oo ah taliyo ku-xigeenkii ciidanka danab isagoo hogaaminaya howlgalka ka dhacay hiiraan iyo gobolka galgaduud al-shabaab ayaa war ay ku qoreen barahooda internetka waxa ay ku sheegeen in ay la wareegeen xerada ciidanka iyagoo sheegay in khasaare ay gaarsiiyeen ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ee iyagu halkaasi ku sugnaa dowladda soomaaliya ayaa war ka soo saartay weerarkii ka dhacay galcad oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya cumar muxiyidiin cumar waryahayga magaalada muqdisho ayaa warbixinta warkan magaalada muqdisho inooga soo diray dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in in ka badan boqol dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab saaka lagu dilay markii ay weerar ku soo qaadeen saldhig ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku leeyihiin magaalada galcad ee gobolka galgaduuda halkaasoo ka mid ah goobihii dhowaan laga saaray ururka war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dagaal culus oo ka dhacay degmada galcadda lagu jibiyey al-shabaab islamarkaana meedadkooda ay daadsan yihiin goobta dagaalka sidoo kalena laga gubay gaadiid dagaala oo gaaraya ilaa iyo shan gaari kuna jiro mid ka mid ah gawaarida gaashaaman oo ay al-shabaab xilli hore ku qabsadeen dagaalo dhacaya ciidamada xoogga dalka waxaa dagaalka uga dhintay toddoba askari oo ku jiro sargaal ka tirsanaa guutada danaba goobta waxaa si buuxda gacanta ugu haya ciidamada xoogga dalka sidoo kale dowladda soomaaliya waxay u mahad celinaysaa saaxiibada caalamiga ah ee gacanta ka geystay dibinta al-shabaab ayaa lagu yiray war ka soo baxay dowladda soomaaliya dowladdu waxaa ilaahay uga rajaynaysaa inuu shahaadadooda ka aqbalo ciidamada xoogga dalka ee goobtaas ku shahiiday iyadoo dhanka kale hambalyo u diraysa geesiyaasha halganka adag kula jira al-shabaab ayaa sidoo kale lagu yidhi warka dowladda ugu dambeyn dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay ka go-an tahay inay dalka oo dhan ka xurayso al-shabaab waxaana xusid mudan in hogoladii ugu dambeeyey ee ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka kula wareegeen deegaano dhowrah cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado
mahadsaned cumar muxiyidiin cumar mas-uuliyiin kala gedisan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka hirshabelle ayaa ka hadlay weerarkii lagu dilay taliya ku-xigeenkii ciidanka danab warbixinta warkan waxaa mar kale magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayga cumar muxiyidiin cumar mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya dowlad goboleedyada siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlaya weerarkii ka dhacay degmada galcad ee gobolka galgaduud kaas oo lagu dilay taliya ku-xigeenkii ciidamada kumaandooska xooga dalka soomaaliyeed ee danaba madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawo oo ku hadlaya afka golayaashii maamulka hirshabelle ayaa ka tacsiyeyey geeridii ku timid allahu naxariistay taliya ku-xigeenkii ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka soomaaliyeed gaashaan leh marxuum xasan maxamed cismaan xasan tuure iyo ciidamadii saaka ku dhintay dagaal ku bilowday qaraxyo al-shabaab ay ku qaadeen degmada galcad ee gobolka galgaduud ee maamulka galmudugga madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle ayaa tilmaamay maxuumku ahaa geesi qaran oo naftiisu waray difaaca dalka iyo dadka soomaaliyeed isagoona lafdhawar ah howlgalladii al-shabaab looga saaray deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka sida deegaanada gobolada galgaduud shabeellaha dhexe iyo hiiraana madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle ayaa looga bariyay marxuum xasan tuure ee geesiyaashii la dhintay inuu hoygooda ka yeelo janaatul firdows inta dhaawacana huweybo u boogadhayo dhammaan qoyskii iyo qaraabadii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka baxeen samar iyo imaan eeba ka siiyo sidoo kale weerarka galcad waxaa markaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe xildhibaano ka tirsan labada aqal iyagoo tacsi u diray taliya ku-xigeenkii ciidanka danab ee xoogga dalka soomaaliyeed waxaa sidoo kale dadka ka hadlay ka mid ahaa ee ka tacsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud al-shabaab ayaa bilihii lasoo dhaafi kordhiyey weerarada qaraxyada ku bilowda oo ay la beegsanayaan deegaanadii iyo degmooyinkii laga saaray waxaana weerarkii ugu dambeeyey ay ku dileen saraakiil kala duwan oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa ku dhawaaqay howlgalka dhana al-shabaab oo ka bilaabanaya deegaanada maamulka jubbaland madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo maanta khudbad ka jeedinayay masaajidka madaxtooyada magaalada kismaayo ayaa sheegay in jubbaland ay bilaabayso howlgalka dhana al-shabaab madaxweynaha ayaa fariin adag u diray ganacsatada lacagaha siiya al-shabaab isagoo si cad u sheegay in hantida lagala wareegi doono ciddii lagu arka falkaasi dhowaan ayaa la filayaa in deegaanada maamulka jubbaland ka bilowdo howlgalka dhana al-shabaab waxaana madaxweynaha uu sheegay in ciidamadii ay diyaariyeen islamarkaana dhowaan ay bilaabi doonaan howlgal al-shabaab looga saarayo deegaanada jubbooyinka waxaana arrinkaani uu kusoo beegmaya xilli deegaano badan oo ka tirsan hirshabeelle iyo galmudug laga saaray al-shabaab madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa culammada ah magaalada baydhabo kala hadlay sidii ay qayb uga noqon lahaayeen dagaalka ka dhanka ah al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo baydhabo kulan kula qaatay qaar ka mid a culimadiinka koonfur galbeed ayaa ka dalbaday in doorkooda ka qaataan dadaalada lagu xoojinayo nabadda dib u heshiisiinta iyo wadajirka bulshada deegaanka madaxweynaha ayaa culammada ku bogaadiyay doorkooda wanaagsan ee fidinta diinteenna suuban wacyigelinta toosinta bulshada isagoo ku adkeeyay in kaalin muuqata ku yeeshaan halganka dib u xoreynta dalka gaar ahaana dabargoynta fikirka al-shabaab dhankooda culammada ayaa la wadaagay madaxweynaha talooyin ku aadan dib u heshiisiinta dowlad dhiska iyo la dagaalanka fikirka xagjirka iyagoo bogaadiyey tallaabooyinka loo qaaday xoreynta xasilinta dalka iyo dowlad wanaagga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa culammada ka codsaday inay sii xoojiyaan dadaalkooda ku aadan kobcinta wacyigelinta bulshada ayna hormuud u noqdaan xaqiijinta soomaaliya xora xasilan islamarkaana barwaaqa weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen dhegaystayaal madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay weerarkii lagu dilay taliya ku-xigeenka ciidanka danab madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa tacsi u diray shacabka ciidanka xoogga dalka qoysaskii iyo heladii uu ka geeriyooday gaashaanle xasan maxamed xasan xasan tuure oo saaka ku dhintay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen magaalada galcad ee gobolka galgaduud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in geerida taliya xasan tuure aysan marnaba ah niyad jebin karin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka u midoobay inay la dagaalamaan al-shabaab taliya xasan tuure waxa uu ku shahiiday howlgal uu wadankiisa ku xoreynayo waana geesi taariikhda ay xusi doonto laguna xasuusan doono kaalintii uu ka qaatay khawaarijta laga sifeeyey guud ahaan geyiga soomaaliyeed wuxuuna ahaa astaan u taagan in soomaaliya laga xoreeyo khawaarijta kaalintaas waxaa buuxin doona geesiyada kale ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka tirsan oo diyaar u ah inay naftooda u huraan difaaca wadankooda ayuu yidhi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud taliya xasan maxamed xasan xasan tuure ayaa ku dhintay weerar saaka ka dhacay galcad halkaas oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay dowladda sheegtay inay ku dishay boqol ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dowladda yemen ayaa dib u furanaysa safaaradeedii magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iyo qurba joogta dalka yemen doctor axmed caawad bin mubaarag oo maalmahan booqasho ku joogay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa isagaya dhigiisa soomaaliya abshir cumar jaamac si wadajira u dhagax dhigeen aasaaska dhismaha cusub ee safaaradda yemen ee magaalada muqdisho dhagaxdhigga waxaa goobjoog ka ahaa danjiraha yemen u jooga soomaaliya ambasador fadal al xanaq iyo qaar ka tirsan ergada diblomaasiyiinta yemen ee jooga muqdisho wasiirka arrimaha dibadda iyo qurba joogta dalka yemen oo ka hadlayay munaasabadda waxa uu tilmaamay inuu aada ugu faraxsan yahay dhismaha wejiga koowaad ee safaaradda cusub ee yemen islamarkaana ay ka dhigan tahay astaan muhiima oo cusub oo ku wajahan hiigsiga iskaashiga iyo isdhexgalka labada dal ee walaalaha ee soomaaliya iyo yemen wuxuu muujiyey siduu ugu faraxsan yahay furitaanka shaqada wejiga koowaad ee dhismaha cusub ee safaaradda iyadoo tan ay ka dhigan tahay astaan muhiima iyo bar cusub oo ku wajahan kordhinta iskaashiga isdhexgalka labada dal ee walaalaha kulanay dhowaan muqdisho ku yeesheen wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya abshir cumar jaamac iyo wasiirka arrimaha dibadda qurbajoogta yemen doctor axmed cawad ayay uga wada hadleen qadiyadda labada dal wadaagaan sida muwaadiniinta labada dhinac ku kala nool ammaanka badda cas iyo inaan iskaashi ka yeelano fagaarayaasha caalamiga warkii habeen dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaada waa naga intaa warka anigoo sharmaarka maxamed maxamuud ayaa nala socodsiinaya saaxiibka shaafici sheekay ayaa ii farsameynayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu